أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي بسم illaahi الraxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh waa subaxnimo talaadaha taariikhduna waxay ku beegan tahay saddexda bisha rajab sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saaka kuwada ugu doorka roon faahfaahinna dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe mid ka mid a xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ayaa walaacaad u xoogan ka muujiyey la wareegidda mujaahidiinta deegaano hoostaga degmada warsheekh ee wilaayada shabeellada dhexe dowladda irelan ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo loo haysto tahriibinta dadka wilaayada jubbada hoose ayaa cafis u fidisay maxaabiis ku jirtay xabsiga degmada kamsuuma ee wilaayadaas munaasabad lagu heshiisiinaya laba beel oo walaalo ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose bulshada ku dhaqan deegaanada jacar iyo coosweyne ee wilaayada galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacawi ah oo maktabka dacwada xarakada shabaab mujaahidiin ka fuliyey deegaanadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweyna haatanna u diyaargarooba warkii dunida oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe waxaa xog dheeraad ah laga helayaa dagaalo lagu jabiyey maleeshiyaadka riddada oo ka dhacay duleedka degmada warsheekh ee wilaayada shabeellada dhexe dagaaladaas ayaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah oo mid ka mid ah meydkiisa ay ka carareen cadowga halka lagu dhaawacay saddex kale oo isla murtadiintaas ka mid a haddaba dhanka kale howlgalladaas cadowga khasaa'irka kala duwan lagu soo gaarsiinayo waxaa walaac aada u xoogan ka muujiyey xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya mid ka mid a xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ayaa walaac aada u xoogan waxa uu ka muujiyey la wareegidda mujaahidiinta deegaana hoostaga degmada warsheekh ee wilaayada shabeellada dhexe marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi noo sii ambaqaadaya xildhibaanad faa'iiso jeegto oo ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa shalay kulankii golaha dawaaqiyadda riddada waxay ka sheegtay inay walaac ka muujinayaan ciidanka mujaahidiinta ee dhowaan la wareegay deegaano dhaca duleedka warshiikha ee shabeellaha dhexe waxay sheegtay xildhibaanadan inaysan suuragal ahayn inay ka doodaan miisaaniyadda kooxda riddada xilli mujaahidiinta ay soo qabsanayaan warshiikho toddobaatan kilomitir u jirta magaalada muqdisho marka in la yidhaahdo ciidanka looma haayo maalin ilaahay keeno oo aa ogtihiin maanta war shiiquu dagaal ka socda horta xaaladeennaaba caadi ahayn war shiiq waxay jirtaa sagaashan kilomitr aa dagaalka shabaabka ka socdaa maanta annagana kuma baraarugsanin ciidanku wixii ugu baahan yahay iyo dhibaatadiisa deymo iyo dana gooniya aan ku mashquulsannahay qaynadhaantan ay jeedisay xildhibaanada riddada ka tirsan waxay ku soo aadaysaa xilli mujaahidiinta ay maalmahan howlgallo ka wadeen deegaano dhaca duleedka warshiikha halkaasi oo shalay ka dhaceen dagaallo iyo qaraxyo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada iyadoona qalqal xoogan uu soo wajahay murtadiinta ku sugan warshiikha howlgallada mujaahidiinta ee ka socda shabeellaha dhexe ayaa dhinaca kale waxay ku soo begmayaan xilli warbaahinada gaalada ay aad u hadalhayeen muddooyinkii lasoo dhaafay awoodda mujaahidiinta iyo khatarta soo wajahday murtadiinta ee ku aadan in mujaahidiintu ay la wareegaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mahadsanid marwaan dowladda irelan ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay sarkaal ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya oo loo haysto tahriibinta dad walaalkeen nuur cali warsame abuusheeba ayaa faahfaahinta warkaasi noo eegaya xeerbeegtada dowladda salibiyadda ireland ayaa ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigeen mas-uul ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya kaas oo ku lug lahaa falal burcadnimo iyo tahriibin ah waxaana lagu riday xukun kama dambays ah dowladda ireland ayaa warbaahinteeda rasmiga ah ku faafisay warbixin ay ku sheegayso in cabdiladiif maxamed oo ku shaqaysanayay magaca xuseen lagu helay inuu qaab suuq madow ah dalka ku soo geliyey tobannaan oo qof soomaali ah isagoona adeegsanaya baasaboorka soomaaliga ah islamarkaana ka faa'iidaysanaya xilkii uu hayey saddexdii bilood ee ugu dambaysay sannadkii labada kun afar labaatankii ayuu cabdiladiif waddanka ireland qaab tahriibin ah ku soo geliyey tahriibayaal u badan dumar isagoona ka qaatay lacago tobannaan kunoo dollar ah maxkamadda dembiyada ee magaalada dublin ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay ninkan isagoo xil diblomaasiyadeed ka haya kooxda ardada wuxuuna ku eedaysan yahay inuu dad fara badana dalka soo geliyey isagoo adeegsanaya basaboor diblomaasi ah sarkaalkan ka tirsan kooxda ardada soomaaliya ee ka shaqaynayay tahriibiinta dadka ayaa dembiyada lagu haysta waxaa ka mid ah in laba dumar ah uu ka qaatay qof walba lacag ka badan shan iyo toban kun oo dollar gudoomiyaha maxkamadda dembiyada dalka ireland ayaa sheegay in sarkaalkan ka tirsan xukuumadda ridada uu ka tallaabay xayndaabka diblomaasiyadda uuna isku bedelay burcad ka ganacsada tahriibinta baniaadamka kiiskan ayaa fadeexad ku noqday dowladda xasan gurguurte bartamihii sanadkan kiis midkan la mid ah ayaa soo shaacbaxay kadib markii wasiir ka tirsan kooxda ridada wafdigiisa ku darsaday toban ruux xilli uu ka qaybgelayay shir ka dhacayay dalka switzerland waxaana baaritaano kadib la ogaaday in dadkaas uu lacago laaluusha ah ka qaatay mahadsanid abushayba wilaayada jubbada hoose ayaa cafis u fidisay maxaabiis ku jirtay xabsigii degmada kamsooma ee wilaayadaas walaalkeen cabdulahaab bukhaari ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya munaasabadan ka dhacda degmada kamsoome ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayay wilaayada kusii deysay in ka badan konton ruux kuwaas oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee degmada kamsooma waxaana xafladaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada gobolka iyo waxgaradkooda dadkan ayaa laga soo qabqabtay deegaano hoos yimaada degmooyinka kamsoome iyo jamaame kuwaas oo ku eedeysnaa isticmaalka iyo ka ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya waxaana ay qaateen dowro socotay muddo hal bil ah oo uu soo qabanqaabiyey maktabka xisbada ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka gobolka oo munaasabadda goobjoogka ahaa ikhwaanay waxay tihiin rag waanta wada dhallinyara halkan fadhiya maanta waxaa idiin baahan diinka allah subxana wa tacaala maanta waxaa idinku soo duula kenyaati waxaa idinku soo duula burundes waxaa idinku soo duula tigre waxaa idinku soo duula maraykan limaada maxay u socdaan ardadiinna iyo talawaadkiina iyo diintiina ay u socdaan idinkana maxaa nigula mashquul imaan jaad kenyaati laga keenayo oo halkaa kenya ka imaanayo beeraha ka baxay oo adiga lagugu lacaynaya saaka ma fikiri weyne nimayo marka isku naqda waxaan ka tanasula iska dhaafa shay xuno xaaraan ah waaye inaad loola dhuunto inaad ficnan waxaad ku kasaysaa duurka laalagala waa la cararaa macnaa waxaa fiic magtaa bannaanka lagu haynaa inaas xunya kol ina hadda gurigiis loogu tegi waa yaryahay kulli duurka inii ordayar soo qabta waay iyo carar marka fikira waxaas iska dhaafa wax la dhaafi way maalaba goor in la daba jooga xisbana daba taagan ma la ogola xaaraam waaye mamnuuc waaye balwadda in la isticmaalo oo islaamka dhexdiis lagu haayo waa go'aan sidoo kale waxaa iyaguna hadlay maxaabiistii xabsiga laga sii daayey ee soo dhammaystay dowladda muddada bisha ah u socotay dowladii waa lanoo qabtay waxaa noo qabtay culammadaha si fiican si wanaagsan ayaa noo soo dhoweeyey biyaha qobayskayna oomadayna dharkayna kulli waa la wanaajiyey iyo cuntadayna marka ka bacdii waxaan qaadanaynay toddoba cashir maalintiiaan qaadanaynay marka toddobada cashir waxaa ka mid ah waa islaamnimada salaada arkaanta waxay burunaayo kulli shuruudhooyinka salaada kulli aad aadana noo baray hal bil iyo xoogaha socotay dowladda waa waxaan ku eedaysnaa balwad muqaadaraad uu ka mid yahay sida tawaakishiidda xashishada iyo sigaarkii in aan cuno iyo kaniiniga karaama doolka iyo waxyaabo adi la mid oo quran oo ilaahay uu xaaraantameeyey waa aan ka imaanay saaki kii hataa haddaa cuni jiray iyo kii kale hataa in aan ka keenna ayaa haddana micnihii annagii qaluubteennii lagu shubay dhowaan ayay ahayd markii wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ay sidan oo kale xabsiga uga sii daysay in ka badan lixdan ruux oo ciidanka xisbada ay gacanta ku soo dhigeen iyagoo isticmaalaya ama ka ganacsanaya waxyaabaha maanka dooriya ee wilaayaadka islaamiga ah mamnuuca ka ah mahadsanid bukhaari munaasabad lagu heshiisiinaya laba beel oo walaalo ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose walaalkan cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo eegaya kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan dowlad diini ah ay barbar socotay oo wilaayada shabeellada hoose u qabatay hogaanka dhaqanka beelaha reer muqaabuleh oo ka tirsan beesha gare iyo beesha odeecad oo xilfi la ah beesha gare waxayna wilaayada shabeellada hoose ku guulaysatay inay heshiis buuxa kala dhex dhigto labadaasi beelood oo horey u dhex maray gacanka hadal u dhiig ku daatay bayaan si wada jir ah ay usoo saareen waxgaradka labadaasi beelood ayaa ugu horreyn goobta laga akhriyey namber kow waxaa caddaynaynaa in aan ka wada heshiinay wax alle wixii khilaafana dhexmaray namber laba waxaa ballanqaadaynaa inaan ku wada noolaanno diris wanaag namber saddex waxaan ballanqaadaynaa inaan ku wada noolaanno amni iyo nabadgelyo namber afar waxaan ballanqaadaynaa in dibdam uusan dhici doonin deegaankaasi insha allah waxgaradka labada beelood oo goobta ka hadlay ayaa ballanqaaday inay hirgelinayaan qodobada ku xusun bayaanka ay ka soo saareen kulankooda iyo heshiiska ay wada gaareen waxaan caddaynaynaa in si buuxdo aan u qaadanay annagoo ah labadii beelood xurgufta ay ka dhexaysay dadkan waa nabadoonno dad ay xurguf ka dhexaysa ma ahan laakiin dad reer baadiye oo jahole ah ay wax ka dhexeeyeen waxaan si guud ee u qaadanay nabad insha allahu tacaalaa waxaana rajaynaynaa dhammaystirkeedina inaan dabakici doonno oo dadkii joogay baadiyaha wixii aan inta ka qaadanay aan u geyn doonno labadan reer reer maqaabul iyo codcad khilaafkii ka dhexeeyey annagoo nabadoonnada ah iyo odayaashan barnaamijkii insha allahu khilaafkii waa ka heshiinay beelaha muslimiinta ee dega wilaayaadka islaamiga ayaa markii ay dirar dhex marto ku kala baxa kitaabka allaah kadib markii ay heleen maamul cadaalad ah oo ku qotoma ku dhaqanka shareecada islaamka shukran walaalka cabdilqani ugu dambeyntiina bulshada ku dhaqan deegaanada jacar iyo coos weyne ee wilaayada galgaduud ayaa si weyn uga faa-iidaystay xamlo dacawi ah oo maktabka dacwada xarakada shabaab mujaahidiin ka fuliyey deegaanadaas walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمات أفكاره وشبابنا الغالي سمات أفكاره waa xalqadeynii labaad warbixinada aannu ku soo gudbinayno xamlada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taasoo la magac baxday xamlatul intisaaraat liahli tadxiyaata waxaan warbixinteenaan ku soo qaadan doonnaa insha allah deegaanka jacar iyo sidoo kale magaalada taariikhiga ah ee coosweyne jacar waa deegaan dhacabariga wilaayada galgaduud waxa uu hoos tagaa magaala madaxda wilaayada ee ceelbuur ah halkaasoo uu qiyaastii u jiro konton kilomitir waxa uu deegaankan muddooyinkii lasoo dhaafay ku tillaabsanayay horumar dhan walba ah taasoo si weyn looga wada dareemayay maadaama uu lafdhabar u ahaa xamladii mujaahidiintu ku burburiyeen maleeshiyaadkii ashaadula dirirka ahaa ee duulaanka gardarrada ah ku soo qaaday wilaayada galgaduuda deegaankan waxaa bilooyin ka hor ka hirgashay xamlo kale oo midaan ka horreysay taasoo boqolaal dadweyne ah oo ku nool jacar iyo tuulooyinka hoos taga ay si aad ah uga faa'iidaysteen waxaase mar kale ay fursad u heleen in maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddi culimo iyo mas-uuliyiin isugu jira oo ka socday ay soo gaaraan halkaasina ay bulshadu si weyn ugu soo dhoweeyeen iyagoo maamuusay si ballaaranna uga faa'iidaystay cilmigii safarka ugu yimid sida ayba indhahooda ku arkeen culimmadii wafdiga walaalaha muslimiinta ah reer jacar magaalada tani dhammaan waad mahadsantihiin jasaakum allaahu khayra sida aad diinta islaamka u dhaqangeliseen muuqaalkii noogu muuqato aada ugu gargaarteen diintii ehelkeeda aada ansaar u noqoteen una soo dhoweydeen xamlada iyo dacwada socoto iyo martida ee risaaladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam in ay dadka ku baraarujiiso u socoto iyo wicigelinta u socoto aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan idin leenahay jasaakum allaahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ha in barakeeyo adduun iyo aakhraba allaha idinku liibaano allaha idinku darjeeyo muddo maalmo ah waxaa jacar ka socday waxbarasho aan kala joogsi lahayn iyadoo dadku ay isaga soo baxeen guryaha isla markaana isaga soo tageen adduunyadii iyo ganacsiga si ay uga faa'iidaystaan culimmada u timida waa kuwaan qaar ka mid ah bulshada deegaanka oo mahadnaq kadib muujinaya in weli ay u ooman yihiin xamlada dacawiga ah magacaygu waa macalin abshir muxuyadiin deegaanka aan joogana waxaa waaye deegaanka jacar maktabka noo qabtay wax noogu qabta meeshaan waxaa waye maktabu dacwa duruusta aan ku qaadana meeshaan duruusulmucallimiin awalka ugu horeeya waxaa waye daliilu daalib litacliim alqiraa'a waalkitaaba kan ku xiga oo labaad waxaa waye alqawaacidu arbaca kan saddexaadna waxaa waye sifaatu almucallim annaajix midka afaraadna waxaa waye tadwiiral madaaris afartaas ayay noogu kooban tahay culummadina siisay oo darsiyaad duruustan noo bartay oo noo keentana khayr badan allaha siiyo waan ugu mahad celinaynaa waxaan aada u soo dhoweehaynaa waxawaaye duruustaas iyo waxawaha ay sheegeen waxyaabaha ayaan ku qaadano aada muhiim noogu ahay haddaan nahay ganacsada jacreed waxaan rabnaa ilaahay subxana watacaala ha barakeeyo culimmadii barnaamijkan soo aleeftay oo keentay in noola waxawaha joogteeyo oo nogul soo celceliyo aadaan uga mahad celinayna culimmada iyo waxawaha ay sheegeen wixiiba soo agaasimaba marka allah subxaana watacaala ayaa mahad iska noogu soo gabagabeeyey si wanaagsan noogu soo dhameeyey ayaa mahad u sugnaatay marka waxaan codsanaynaa in badan inuu noola soo celceliya aan codsanaynaa annagana allah subxaana watacaala kuwa ku dhaqmoo qaatay oo naga dhigo culammada noo timida ee dhul badan noo soo jirta masaafo badan noo soo jirta ee noo keentana ilaahi subxaana watacaala waxaan u weydiinayaa miisaanadkooda xasanaadka inuu badiyo ajarkoodana allah subxaana watacaala uu badiyo sidaa ay uga sii gudbeen mas-uuliyiintii iyo culimmadii ka socday maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna u sii boqooleen magaalada taariikhiga ah ee cos weyne ciddii lagu hilbafiiqay cadowgii shareecala darirka ee isqaadqaadka badnaa maantay cos weyne waa meel dib uga soo kabanaysa burburkii cadowga siiba dhanka cilmiga waxay leedahay madaaris qur'aani ah iyo maraakis habluu wax ku bartaan markii ay gaareen wafdigii maktabka dacwada waxay durba u sii gudbeen xeryihii maleeshiyaadka riddada baylaha ku noqdeen wixii in badan looga sheekeeyo sheekh mukhtaar abuu muslim iyo sheekh maxamed garaar allah ha wada xifdiye waxay indhahooda ku soo arkeen haraadigii gaadiidkii cadowga halkaasi looga gubay oo weli ah astaan ka muuqata xeryaha waxaase indhahooda ka muuqanaya farxad iyo hamuun ay u qabeen mar uun inay cagaha soo dhigaan cows weyne markaannu nimid mandiqadan cows weyne saacad iyo in ka badan ayaannu gaaf wareegaynay indhaha yagu waxay qabteen wixii aannu ku aragnay filimkii laga soo duubay cawsweyne iyo waxyaabo ka dheeraada ayaannu ku aragnay laysa alkhabaru kalmucaayana marka ishaadu ay wax hayso oo dul taagan tahay iyo marka lagaaga sheekeeyo kala duwan waxaan indhahaygu ku arkay gawaari ka badan toban gaari oo ku gubtay oo wada qumuday ayaan indhahayga ku arkay oo tawle oo yuudhiye waaweyn leh wixii indhahaygu ay qabteen weeye waxaannu aragnay haraagii cadowga teedhnooyinkooda labiskii ciidanka tuutayaashii go'yaashooda wax allaal waxay siteen wixii la qaatay ee dadka muslimiinta ay ka khaniimaysteen ma ahaane wixii kale soo haray dhulkaa oo dhan oo hal sac aan ku gaari kari weyno inaan ku soo wareegno xarumaha ku yaallaan wax daadsan haraagi cadowgii ilaahay halkaa ku baabi'ey iyo maxaanku yidhaha baabuurtii ay wateen anwaacdeeda kala duwan baa meeshii daadsan ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala muslimiintu waxaan leeyahay aayadahaas ilaahay subxaana wa tacaala ha ilaabin markii ay ka soo laabteen waxay culimmadu fadhiyo dacawi ah la yeesheen dhan walba oo bulshada ah odayaasha haweenka macallimiinta iyo ganacsatada iyadoo masjidka ay ka socdeen muxaadaraad ay bulshada soo xaadireen waxaase ugu dambeyn lagu soo gunaanooday munaasabad ka dhacday goob fagaaraha oo ku taalla magaalada waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo bulshada cows weyne oo hadal iyo gabay intaba ku soo dhoweeyey culimmada xeer cows weyne ayaa berigay loo yimiday waxaa u yimiday culimmadii soomaaliyeed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab khayr badan iyo wax fara badana loo sheegay ama gabdha ha naqato ama ragga ha naqato waxaan leeyahay anugu kusoo gebangabeeya hadalkayga kuwii diinka ilaahay qaata allah naga dhigo waxaan u mahad celiyaa culummada islaamka nagu soo booqatay madarasadeyna waana u baahnayn runtii inaadna soo booqataan maantay qaymo aad iyo aad u weyn oo qalbigeena kobac weyn ayay u tahay maanta in noola imaado ilaahay subxaana watacaala ajarha inka siiyo kelimaadkiinnii annakana kuu qaato ku dhaqma allah naga dhigo waana idinsoo dhoweyhaynaa waxaana ka codsanaynaa culummada islaamka mar kasta ina la soo booqdo sidaanoo kaleeta noola baraarujiyo boqorkii abuuriya dadkan beenshay nabigeen baybalka dadkan qaabile gaala la buho ee islaamkii baaxadda lahay ee la barakeey sida uu u baabi'i lahay buuro badan fuulay beri dhaafi maayee haddaan baabah laga siin barti aan istaagaba haddaan aaka ka bidhaam ballamaa la qaadaya haddaan gaala ba'ayees bartamaha habeenkii haddaan sabanka loo baasin bootadii kufaartiya haddaan kibirkii beenoobi baddii ay xalaasheen haddaan baaqi laga qaadi been sheegi maayee haddaan beligu kaa yeeri boobaha madhigayee kufaar maanta isbadbaaji xalqadeenii labaad ee aan uga hadalnay xamlada dacwiga ah ee maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey wilaayada galgaduud waa naga intaa waa inoo xalqadeena saddexaad oo aan ku soo qaadan doono deegaanka diri iyo degmada wabxo insha allah aad buu u mahadsan yahay walaalkan marwaan maxamed warbixintiisii ayay ahayd oo u dambeysay warkeeni subaxnimo saake tan iyo kulantideena dambe warkan lamida intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabahadiino nooli kulantee والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ناصرنا نعم المولى ونعم النصير